ma jiro qodob dastuuri ah oo jubbaland u oggolaanaya inay soo celiso dhammaan saraakiisha ammaanka ee dowladda dhexe ay magacowdo una dirta deegaanada jubbaland laakiin dastuurku wuxuu u oggolaanayaa maamulada dalka in lagala tashado arrimaha kaalmada caalamiga ah iyo ganacsiga siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha dalka dowladda dhexe ayaa awood u leh in arrimaha ammaanka qaranka jinsiyadaha iyo socdaalka arrimaha dibadda iyo siyaasadda lacagta ee go'aankeeda ay maamusho iyada oo aan lagala tashan xubnaha qayb ka ah federaalka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa u muuqda kuwa khilaafkooda uu xoogaysan karo kismaayo waxaa ka shaqeeya amarka madaxweyne axmed madoobe dowladdana ma ka dhaqangelin karto amar laga soo saaro madaxtooyada soomaaliya oo muqdisho ku taal ku dhaqmidda qancinta shakhsiga iyo xeer jajabka ayaa mararka qaarkii ka xoog bata in dastuurka dalka lagu dhaqmo kaas oo kala hagaya awoodaha dowladda iyo maamul goboleedyada shirar badan oo dowladda dhexe iyo xubnaha qaybta ka ah dowladda federaalka ay yeesheen ayaa lagu gaaray heshiisyo hoose oo lagu qeexayo waxyaabaha labada dhinac ay ka tashanayaan waana tan jubbaland ay sheegtay inay cuskatay markii goob ku taalla garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo lagu xiray taliyaha hay-adda nisa iyo ku-xigeenkiisa ee dowladda ay u magacowda jubbaland qoraal ka soo baxay taliska hay-adda nisa ee jubbaland ayaa lagu sheegay in iyaga ay mas-uul iyaga oo ka ah ammaanka jubbaland ay dib u soo celiyeen taliyaha nabad sugidda iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay deegaanadaas jenaraal bogmadow ayaa horay jubbaland ay kaga celisay magaalada kismaayo bogmadow waxa uu watay ciidamo ilaal u ahaa taasoo qasabtay inaan lagu xirin kismaayo garoonkeeda laakiin dib ayaa loo celiyey waxaa xilkii loo magacaabay uu kula wareega magaalada garbahaare ee gobolka gedo waxaa taas ay u muuqatay inay sii adkayn kartay xiriirka dowladda soomaaliya iyo hoggaanka maamulka jubbaland xiisadaas ayaa la isku dayay in si hoose loo xalliyo iyada oo aan taasina si wanaagsan loo dhammayn ayaa haddana kismaayo waxaa laga soo celiyey saraakiisha nisa ka tirsan khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo jubbaland waxa uu muuqday mid soo bilowday markii shirkii magaalada brussels ee dalka biljamka uu ka hadlay madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo eedeymo badan u jeediya dowladda dhexe ee dalka isaga oo diida markii hore ka qaybgalka shirka ayaa haddana xubno ajaaniib ah iyo kuwa soomaali oo ku sugan brussels waxay ku qanciyeen markii dambe in shirkaas ay ka qayb galaan waxay u cuskadeen ujeeddadooda inay tahay in qodobadii lagu heshiiyey markii hore ee shirka looga hadlaya wax laga bedelay